الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kabiiradii afraad ayaynu bilaabaynaa taas oo ah tarku salaa tii inoogu soo dambeysay saddexaad waxay ahayd sixirkii tani waa tarku salaad salaaddii oo laga tago nusuusta halkan aynu ku arki doonno ee salaada ah ayaa u baahan in la kala qaado laba qeybna loo kala qaado intaa ka horna salaadu waa shay ilaahay subxaanahu watacaala cibaado oo uu ku waajib yeelay ummadaha oo dhan ummadihii hore iyo ummaddan intaba ilaahay waa ku waajib yeelay subxaanahu wa tacaala waxayna ahayd cibaado rabbi subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado wax cibaado rabbi loogu dhowaado tan ugu weynanka badan ee ugu qiimaha badan ayay tahay salaadu maxaa yeele allah inoo sheegay subxaanahu wa tacaala ina asalaata kaanat cala lmu'miniina kitaaba mawquuta wakti baa loo sameeyey ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala markii laga soo hadlayana ina asalaata kanat tanha can alfaxshaai ina asalaata tanha can alfaxshaai walmunkari waladikru llahi akbar waladikru llahi akbar baa la yihi salaada laga soo hadlayey dikriga allana iyadaa u weyn baa la yihi wax lala yimaaday marka u weynan badan tahay waxaa kaloo u daliila xadiidkii thawbaan mowla rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam iyo ninkii rabiico ahaa labaduba nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u khidmeynayaan habeenkii markuu salaatuleylka u kaco iyaga oo u diyaarinaya weysadiisii iyo wixii la mid ah markaasuu nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam bal wax un i weydiista wax un iweydiis-weydiista ayuu ku odhanayay mid walbaba wax iweydiiso markaasuu waxay ku odhanayeen rasuulkii allow muhlana sii xoogaa fursad ahoonu ka soo yaro fakarno balna sii mid walba wuxuu la soo laabtay isagoo odhanaya rasuulka allow waxaanu ilaahayna waafajiyey subxaanah wa tacaala inaanu kugula saaxiibno adduunyadii adduunyadan waxaa xigana waa mowd iyo geeri aakhira iman doonta jannaa la gelayaa haddii jannada la galo qof walba camalkiisu ayaa meeshuu geeyo u noqonayaa waa sida loo yidhaahdo wadajoog adduunna shidaad baa diiday iyo howl wadajooggii aakhirana camal baa diiday in dadku ay meel wada joogaan tol iyo qaraabe iyo rixim iyo waxay ahaayeenba waalid iyo awlaad isdhalayba waa jecel yihiin laakiin shidaad adduun baa diiday adduunkii hawl adduun baa diiday ama aakhiradii camal baa diiday iyaduna marka waxay yidhahdeen rasuulka allah camalkaasaa lagu kala tegayaa waxaanu jeclaysanay marka muraafaqataka fi ljanna inaan jannadii kugula saaxiibno ayaan jeclaysanay rasuulka allow ilaahay noo bari subxaanah wa tacaala rasuulka wuxuu ohanaya ma cid kala kuu sheegtay waa maya wax kale miyaad i weydiisanaysaa waa maya rasuulka wuxuu ku ohanaya labada saxaabiba acinnii calaa nafsika kahrata sujuud naftaada iigu gargaar sujuud tiro badan darajada haddaad rabtid inaad gaartid macnuhu waxa weeyaan waxaad ku gaari karaysaa waa sujuud sujuuddana macnaheeda loola jeedaa wuxuu yahay macnaa salaadii weeyaan kahratu sujuud taasaad ku gaari karaysaa marka qofka in uu badsado salaadii sunnooyinkeedii iyo wixii la mid ah ee soo arooray waa laga maarmaan waana waxa ilaahay loogu dhowaaday subxaana wa tacaala waxa ugu weynanka badan weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu yahay mid faraxsan iyo hadduu murugaysan yahayba wuxuu u degdegi jiray salaada saxaabadu waxay odhanayaan idaa xasabahu amr asraca ila asalaa rasuulka hadduu shay murug geliyo kurbe iyo hadday ku timaado walwal iyo walbahaar wuxuu u degdegayay salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam innagu waxaan u malaynaya waxa loo degdego waa consular weliba kaafir ah rabbina aan garanaynin subxaana wa tacaala halkaasaa loo cararaa wax consular kuu noqdo haddaad doonaysid rabbi baa ugu qiimo badan subxaana wa tacaala la taliyo ma rabtaa rabbi baa ugu qiimo badan rabbina wax loogu dhowaado salaadaasaa ugu qiimo badan salaada alla imow u degdeg nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa xasabahu amr asraca ila asalaa hadday shay hadduu shay murug geliyo salaaddu u degdegi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh halkaasuu ilaahay ku baryi jiray ilaa ilaahay subxaana wa tacaala faraj iyo makhraj u furo sidaasuu ahaa hadduu doonayo shay uu ku raaxaystana salaaduu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku raaxaysanayay noogu raaxee bilaalow saasuu ohanaya marka salaaddu waxay ahayd shayga nebiga ugu calayhi salaatu wasalaam ugu degdego hadduu faraxsan yahayna in uu la yimaado oo qalbigiisa inshiraax uu ka helay iyo farax qalbigiisu waasicnimo ka helo haddii uu murugaysan yahayna shaygu u degdegaayay ahayd oo qalbigiisa murugta iyo kurbada lagaga qaado oo lagaga faydo sidaasay ahayd alle subxaana wa tacaala haddaba ambiyada oo dhan waa ku waajib yeelayay salaaduna waa shayga keliya shareecada islaamka aanan dhulkan lagu waajib yeelin ee fowqa asamaawaati sabc toddobadaa sama korkooda ilaahay kusoo waajib yeelay subxaanaha wa tacaala maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey baa lagu soo waajib yeelay amaa waajibaadyada kale waxaan arkaynaa isagoo halkan jooga dhulkan jooga in rasuulka lagu waajib yeelay hadduu siyaamka noqon lahaa zakada hadday noqon lahayd xajka hadduu noqon lahaa iyo acmaasha kale ee waajibka ilaahay waajib yeelaya subxaana wa tacala ma waxa la iska reebayo isagoo dhulka joogaa nabiga la farayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo dhulkan jooga ayaa la farayay amaa salaada maya nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la dheelmiyey ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmay uma rabbi uu ku farad yeelay subxaana wa tacaala konton salaadood waa laga takhfiifiyey ilaa shan salaadood laga soo reebay intaana nebi muuse ayaa wuxuu lahaa ummadaadu nebi muxamedow ma kari karayso konton salaadood rabbi ku laabo takhfiif weydiiso iyo fududayn shan baa laga soo fududeynayay waa celinaya nebi muuse wuxuu lahaa rabbi ku laabo shan kalea laga fududeeyey ku laabo shan kalea laga fududeeyey ilaa ay ka soo hartay shantaa oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dib dambe ugu laaban maayo maxaa yeele rabbi waa ka xishoonaya intaa ka badan inaan ku laabto rabbi se subxaanahu wa tacaala uu yihi waa shan salaadood qofka la yimaado oo hagaajiyo oo ilaaliyo weysadoodii iyo wakhtigoodii iyo wixii la mid ah cahdi iyo miithaaq baa noo dhexeeya aniga isaga ballantii alla weeyaan ballantii ilaahay lala gala weeye subxaana wa tacaala qofka oogaya hagaajinaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala isagana uu cadaabkiisii ka ilaalinaya marka waxaa la doonayaa waxay tahay in loo tukado habkii iyo nidaamkii rasuulka u tukaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin salaaday salaad ma tahay ilaahay ma aqbalo subxaana wa tacaala salaaddu hadday salaadun iga rid noqoto ilaahay ma aqbalo waxaana kuugu daliila xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam abu hurayra musiiu salaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa la jooga masaajidka oo la fadhiya ayaa nin soo galay siduu usoo socday buu salaad ninkii tukaday taxiyat lmasjid qabqab buu ka siiyey rasuulku u yimid calayhi salatu wasalaam waa salaamay rasuulku waa ka radiyey wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh salli fainaka lam tusalli kacoo tuka maadan tukanin buu ku yihi wixii uu tukanayo o dhan waxba lagama soo qaadin maba aadan tukanin baa la yihi kac tuko waa kacayo waa tukaday laba ragcadood nebigu waa celiyey haddana wuxuu ku yihi ninkii markuu yimid salli fa inaka lam tusalli tuko maadan tukanina waa kacay mar saddexaadoo waa tukaday salli fa inaka lam tusalli buu nebiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam ninku wuxuu yihi rasuulka allow salaada aan tukadeed arkayso intaasaaba iga tabar ah intaasaa iga tabar iyo tacliim aho intaa ka badan maba aqaanaba ee ibar rasuulka allo waxaa ilaahay ku baray rasuulku waa u sharaxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida tartiibta ee loo baahan yahay in loo tukado maxaa yeele arkaanteedii in la ilaaliyaa loo baahan yahay qiyaamkeedii iyo rukuucdeedii iyo ictidaalkeedii iyo sujuuddeedii iyo jalsat listiraaxa intaba in la ilaaliyo طma'niinkeedii ayaa loo baahan yahay waajibaadyadeedii in la ilaaliyaa loo baahan yahay hay-aadkeedii iyo sifadeedii in la ilaaliyaa loo baahan yahay adkaarteedii iyo qiraa'adeedii in la ilaaliyaa loo baahan yahay markaasaa ilaahay aqbalaya subxaanah wa tacaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidi jaabir bni cabdillahi fi saxiixi lbukhaari saluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaad u aragteen anuu u tukanaya wixii intaa ka soo haray ilahay ma aqbalayo subxaanah wa tacaala ninkii la yidhaahdo xudayfa bn alyamaan kama fi saxiixi lbukhaari alaaata mawaadic buu ku wariyaa bukhaari raxmat اllahi tacaala caleyh ayaa wuxuu arkay nin tukanaya nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu baray saxaabada siday u tukan lahaayeen iyaguna ummaddii ka dambeysay barayaan xudayfa bn alyamaan ayaa wuxuu arkay nin tukanaya oo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo aan dhammaystiraynin markaasuu wuxuu yidhi haddaad sidan ku dhiman lahayd waxaad ku dhiman lahayd calىa gayri milati muxamedi salى اllahu alayh ali wasalam nebi moxamed diintiisa diin aan ahayn baad ku dhiman lahayd maxaa yeele salaadiisii maba ahaba tani salaaddii nebiga maba ahaba wax aan ka garanaya ma leh waliajli dalik ayaa anas bnu malik radi allahu tacaala canhu arda isagoo basro jooga oday waayeela ayuu wuxuu arkay dadkii isagoo u kacay salaaddii casar oo doonaya inuu tukado dadkii oo soo baxay markaasuu yihi war maxaa dhacay oo waxaa la yidhi salaaddii duhur baan hadda ka soo baxay isna wuxuu yidhi salaaddii casar baan gelaya waa ooyey waa ilmeeyey markaasaa lagu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi wixii ummaddan wax aan ka garanayaba hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dambeeyey salaadda iyadiina sidaana loo galay wax aan ka idinka garanayaba hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii iyo diintiisiiba salaadda ugu dambeysay iyadiina tanay tahay xaaladeeda wakhtigii salaada casar la tukan lahaa baa duhur hadda ka soo baxdeen xaaladiinni waa sidan macnihi salaadu haddaba waxa ugu dambeeya ummaddan ay dayacaysa inay tahay nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam fii musnad alimaam axmed xadiid ku soo arooray baa jiray iyo keyrkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu odhanayay latunqaduna cura alislaami curwa curwa curwatan curwatan islaamka waa la furfurayaa guntimihiisa guntin guntin baa loo furayaa xarigu markuu dhowr guntimood ka kooban yahay marba ta ugu horeysaa la furaa xariga uma ta ku xigtaa la furaa uma ta saddexaad uma ta afaraad islaamka haddaba guntimihiisa waa la furayaa buu nebig yiri calayhi salatu wasalaam ta ugu horeyse la furaya mataqaanaan awaluhuna naqdan اlxukm waxa ugu horeeyaga laga takhalusayo waa xukumka islaamka meel walba dimuqraadiyad baa inoo taalla qawaaniin اlwadci baa inoo yaalla xeer hoosaad baa inoo yaalla reer tol waxay dejiyeen baa inoo yaalla awaluhuna alxukmu buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam waxa ugu horeeya laga takhalusayo waa xukumka weeyaan oo dadka maanta haddii laga taabtayo aada moodeysid dhidii in laga taabtayo meeshii kama dambaystahayd meeshii kama dambaystahayd baa laga taabtay haddii la yidhaahdo xukumkii islaamka ha lagu tuntana dhibaato ma lah xeerkii iyo reerka ay lahaayeen iyo qoyska waxay lahaayeen iyo jifadaa waxay lahayd iyo tolkaa waxay lahaayeen haddii la taabtana khalaas weeyaan reerkaa isagaa waa la baabi'iyey awaluhuna alxukm buu nebigu ohanaya calayh salatu slam wa aakhiruhuna asalaa waxa ugu dambeeyana waa salaada weeyaan salaadana waynu aragnaa sida loo dayacay ee aan loo tukanaynin hay-aadkeedii iyo sifaadkeedii ay lahayd ee nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saluu kamaa ra'aytumuunii usalli haddaba tarku salaad waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee dembiyada ayay ka mid tahay kabaa'irta kabiirada afaraad ayuuna sheekhu ka dhigay axaadiista nebigana saasayna tusinaysaa bal aayaadka qur-aanka ayaa ina tusinaya qaala tacaala alla wuxuu odhanaya fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الsalaaةa waاtabacuu shahawaati fasawfa yalqowna haya fakhalafa waxaa kadib maray dadkii wan wanaagsanaa baa laga soo sheekeeyey suuratu maryam dadkii wan wanaagsanaa markii laga soo sheekeeyey ambiyadii alleh oo nebi nuux laga soo bilaabay ilaa la soo waday nebiy llaahi ciisa alle uu yihi subxaanaه wa tacaala kharuu sujada wabukiya kuwa iyaga waxaa lagu yaqaanaa inay ilaahay sujuud oo la dhacaan oy ooyaan oy ilmeeyaan ayuu alle wuxuu yidhi fakhalaf qolooyinkaa wan wanaagsan fakhalafa waxaa ka dib maray khalaf haddii la yidhaahdo laamka la kordhigo waa dibmar weeyaan khalfi haddii la yidhaahdo iyo way ka duwanta fakhalafa waxaa kadib maray min bacdihim iyaga gadaashooda khalfun kuwo dib mara weeyaan kuwo dib mara ayaa ka dib maray marna waa dib markii marna waa kuwii dib maray weeyaan fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim iyaga gadaashood khalfun kuwo dib mara oo dad ah marna waa zamankii kuwaasoo adaacuu iyagu dayaceen asalaata salaadii dayaceen dadkii wan wanaagsanaa ambiyadii iyo rusushii alle iyo addoommadii wan wanaagsanaa ee mu'miniinta ahaa waxaa ka dembeeyey buu alle yidhi subxaanaه wa tacaala kuwa dib maray oo adaacu salaata salaadii dayacay waاtabacuu raacay ashahawaati shahwadoodiina raacay fasawfa dib dambey yalqowna iyagu u geli doonaanoy la kulmi doonaan hayan waadiga hayi la yidhaahdo mufasiriintu waxay yidhaahdaan hayigu waxa weeyaan waadi naarta ku yaallo oo naarta ilaahay ka magangelyo weydiisato subxaanah wa tacaala naarta ilaahay ka magangelyo weydiisanaysa naartii buu ciqaab ku siiyaayey kuwa haddaba salaadoodii dayacay dayicitaanku wuxuu noqdaba alle wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala islamarkaana shahawaadkoodii raacay labadaa dembi kuwa isku darsaday waadigaasay gelayaanoo xabsi u ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi fawaylun lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun waxaa laga soo warramayay waxay ahayd suuradda bilowgeeda ara'ayta aladii yukadibu biddiin sifaadka lagu yaqaano iyo tilmaamaha lagu yaqaano qolooyinka aakhirada beeniye ma taqaanaa sideedaba qofka inuu yidhaahdo waa beeniye keliya ma camalkiisaa ku tusinaya inuu aakhirada beeniye camalka qofka aakhirada beeniyey ma taqaanaa buu alla yidhi subxaana wa tacaala waa lagaaga warramaya iyo dhegeyso fawaylun lilmusaliin sifaadkii lasoo sheegay waxaa la raaciyey fawaylun halaag ayaa wuxuu u sugnaaday lilmusaliina kuwa tukanaya qof walboo tukanaya halaag baa u sugnaaday miya maya kuwa sifadoodu ay tahay inay salaad tukadaan laakiin sidan lagu yaqaano kuwaa wey kuwa halaagga u sugnaaday ilan dadku waa saddex qof aan tukanaynin isagu la garay baa way inoo iman doontaa maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin qofka aanan tukanayn halkaasuu maray qofna waa qof tukado salaadiisu ay fiican tahay jannuu ku galay kharuu sujada wa bukiya weeyaan qof baa u dhaxeeya salaadna tukanaya salaaddiisuna aynan salaad ahayn kuwii baa marka alla sheegaya subxaana wa tacaala fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmusaliin kuwa tukanaya ee salaadoodana aynan gaarsiisnayn kuwa hore islamarkaana aanan ahayn kuwan salaada ka tegey aladiina waa kuwa hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna dib u dhigayeen saahuuna bimacnaa waxa weeyaan takhiiru lwaqt aimadu markay ay fasirayaan waxay yidhaahdaan bimacnaa salaadii casar salaadii duhur buu wakhtiyadan oo kale tukanaya salaadii casarna wuxuu tukanayaa marka gobolku sii dhacayo qoraxdu ay fooda gelisay salaaddii maqribna wuxuu tukanayaa marka oogii iyo sagalkiiba uu madoobaaday cir guduudkiiba markuu dhammaaday salaaddii cishahana wuxuu tukanayaa fajarka markay soo baxayso salaaddii fajarna wuxuu tukanayaa qoraxdu markay soo baxayso wakhtiyadii oo dhan buu dib u dhigayaa kaa weeyaan masalada meesha ku jirtaa waxay tahay salaadu awal iyo aakhir ma leedahay wakti bilow ah iyo wakti dhammaada ma leedahay haa maxaa yeele axaadiidu tawqiit tawqiit asalaa xadiid abu hurayra radi allahu tacaala canhu wa ardaa fii muwaطa imaam axmed fii muwaطa imaam malik musnad axmed iyo saxiixeynka iyo keyrkoodaba waa ku sugan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray salaada awalkeeda iyo aakhirkeeda nin baa u yimid isagoo odhanaya rasuulka allow salaada wakhtigeeda muxuu yahay rasuulka wuxuu yidhi nala joog salaaddii duhurbu wuxuu tukaday shay walba iyo hooskiisii markay isku baabi'een salaaddii casar wuxuu tukaday shay walba iyo hooskiisii markay isla egyihiin salaaddii maqrib wuxuu tukaday markii gabalkuba dhacayba salaaddii cishaha wuxuu tukaday markii oogii madoobaaday ama gabalku madoobaadayba salaaddii fajarka wuxuu tukaday bikalas mugdi buu ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam fajarka waaga markuu dilaacayba horeu ka tukaday fajru saadiq uma maalintii labaad salaaddii duhur wuxuu tukaday shay walba iyo hooskiisii markay isla ekaadeen oo waqtigii shalay uu tukanayay salaadda casr uma salaadii casar wuxuu tukaday shay walba iyo hooskiisii markay laban laab u noqday hoosku hadduu hal mitir ahaa laba mitir markuu hoosku noqday uma maqribkii wuxuu tukaday riwaayadaha qaarkood waxay leeyihin waktigii shalay ama mu- mugdigii markuu si fiican una usoo gelin ee gabalku si fiican u dhacay buu nebigu tukaday uma salaadii cishaha wuxuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam thuluth leyl marka uu tukaday saddex meeloodoo meel marka uu tukaday ayuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadii fajarna wuxuu tukaday waaga markuu caddaaday salawaatu llahi wasalaamu calayh sidaasayna ahayd waktiga salaada marka laga waramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasuu u dhexayn jiray waxa ugu fadliga badanna waa salaada oo waktigeeda hore la tukado ilaa salaada cishaha mooyaane iyadoo in dib loo dhigay ku fadli badanta laakiin sida wanaagsan waxa weeyaan ilaa iyo nisfi leyl inaynan kula dhaafin sida wanaagsan ee raajixa waxa weeyaan ilaa nisfi leyl inaynan kula dhaafin habeenka bartankiisa inaynan kula dhaafin saacadaha habeenka bartankooda inaynan kula dhaafin sidaasaa wanaagsan adoba alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala aladiina waa kuwa hum iyagu can salaatihim salaadooda waktigeedii saahuuna ka sahwinayaan aladiina waa kuwa hum iyagu yuraa-uuna wax istusayaan istuska salaad hadduu tukanayay iyo hadduu wax sadaqaysanayay iyo hadduu camal la imanayo dhammaan waxa weeyaan istus weeyaan ha lagaa maqlo ha lagu arko ha lagu sheego hebel weeyaan ha la yidhaahdo wayamnacuuna sifada kale ee saddexaad ee lagu yaqaanaa waxay tahay wayamnacuuna inay manciyaan almaacuuna maacunta inay manciyaan Man- maacuntuna waa ahaatulbeytki ahaatulbeytka waxaa la yidhaahdaa waxaa guriga lagaga adeegto howlaha guriga ee dadku ay u baahan yihiin reeraha ay u baahan yihiin oo derisku deriska kale oga baahan yahay taasaa la yidhaahdaa wayamnacuuna sifaatka xunxun bayna ka mid tahay derisku hadduu weliba kaa soo hadlaynayo ha u diidin ee waxaaga inay kuu soo celiyaan uun weydiiso dhibaato male taayada laakiin hadday kaas kaaga soo baahdaan ha u diidin in loo diido maaha wayamnacuuna maxaa yeelay sifaatka lagu yaqaana dadka aakhirada beeniye weeyaan ee islamarkaana naartaa gelaya ra'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu اlyatiim walaa yaxudu calى طacaami اlmiskiin ilaa aakhirkeeda alla inoo tilmaamay subxaanaه wa tacaala wayamnacuuna waxay reebayaan oo ay diidayaan almaacuun maacuuntay diidayaan وqاaل تaعالى alل wuxuu yihi سubحaanaه وتaعaaلى mا سلككم في sqر qolooyinkii ahlu naarkaa la weydiinaya ahluljannihii iyagu jannada markay galaan ayay sheekaysanayaan waxay ku sheekaysanayaan jannada gudaheeda weeyaan عalى اarاaئiki mutaki- عalى الأراa'iki muتaki'uun weeyaan muتaki'iina calى الأراa'ik waxay ku dengiigaan oy ku seexanayaan oy jiqilada dhiganayaan waa barkimihii jannada markaasay isweydiinayaan oy leeyihin war hebel ka warran oo hebel ka warran oo asxaabtii iyo dadkii ay yaqaaneen ee macrifta ahaa iyo dadkii xunxuma adduunyada ay ku garanayeen bay isweydiinayaan markaasay naarta ku arkayaan markay arkaan ayay weydiinayaanoo waxay leeyihiin maa salakakum fii saqar war dadkan aynu adduunyada ku naqaanay war h maxaa ku dhacay talow war hebelow maxaa kugu dhacayood naarta u gashay maa salakakum maxaa idin geliyey fii saqar naarta saqara la yihahda maxaa idin geliyey war naartan maxaa idin geliyey sidaasay dhahayaan naartan saqara la yidhaahdo maxaa idin geliyey qaaluu cudurdaarka ugu horeeya ay bixinayaan baa waxay tahay asbaabaha naarta ay ku galeen qaaluu waxay leeyihiin lam naku maba aanan ahayn min almusaliina kuwa tukada kamaanan mid ahayn maba aanan tukan jirinba marka qolooyinka aan salaadaba madaxaba kor ugu qaadaynin naarta inay gelayaan shaki ma laha kaafirna weeyaan qofka qofka aanan salaadba madaxa dhulka dhigaynin kaafir weeyaan biitifaaq alculamaa khilaaf kama taagna taayada haba yidhahdee islaam baan ahayo maxamed baa magacayga la dhahaa aabihii maxamuud ha noqday iyo axmed wuxuu doono kaafir weeyaan kaa isaga maxaa yeelay salaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib buu inooga dhigay qofka isagu yidhaahda ma tukanayo qofkaasi kaafir weeyaan bilaa khilaaf kasoo bilow saxaabadii ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin ilaa iyo hadda aanu taagannahay laiskuma diidana arrinta ayada qofka aanan madaxaba salaad kor ugu qaadaynin janaasadiisana lagu tukan maayo quburaha muslimiinta lagu duugi maayo dadka muslimiintana lagu dari maayo kaafiriinta ha lagu duugo kiniisada ha lagu dhaqo haddii la doono iyagu ha dhaqdeen faraha ka qaada qofkaasi muslim maba ahaba qaaluu waxay leeyihiin lam naku maanan ahayn min almusaliin kuwa tukada maanan ka mid ahayn qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii imaamu tirmidi ibnu maaja ay warinayeen sanadkiisuna saxiix weeyaan sheekh naasirdiin albanina waa saxiix yeelay burayda bn alxusayb ninkii la ohan jiray reer aslami aynu ka soo hadlaynay cabdullahi bna burayda aabihii weeyaan ee akhu sulaymaan ayaa wuxuu leeyahay halkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa alcahdu aladii baynana wa baynahum cahdiga annaga iyo iyaga noo dhexeeya gaaladii weeyaan bayna almari washirkina lafdi kala dhahye qofka iyo shirkiga waxa u dhexeeya asalaah weeyaan qofka iyo gaalnimada waxa u dhexeeya ee xijaabka u ahee kala xayiraya ee kala teedaya waxay tahay inuu ku dhacaba u diidaya salaada faman taraka asalaata marka faman tarakahaa qofka ka taga faqad kafar gaalnimadii la sheegahayuu ku dhacay qofkaasi gaalnimadii kuba dhacba alcahdu ballantii aladii ballantaasoo baynana annaga haddaynu islaam nahay iyo wa baynahum gaaladii noo dhexaysay baa waxay tahay asalaa annaga iyo gaalada waxa noo dhexeeya laynagu kala garanayo waa salaada weeyaan faman tarakahaa qofka salaadii ka taga faqad kafara waa gaaloobi kaa isaga tarkigeedaa marka laba noqonaya qofna bilkuliya waa ka tegey waa labadii loo qaybinayanu tilmaamayna qofna waa qof iska sahlanayo oo marna waa tukadaa marna waa ka taga salaada duhur buu ka tegaya tii casar inuu tukadaa dhici karaysa maqrabka intuu tukada haddana ceshii uu ka hurdo ama salaaddii fajarka hurdo kaga tagto muxay noqonaysaa xaaladiisu ka kalese waa itifaaq weyaan cinda alculamaa layskuma haysto inuu kaafir noqonayo jaaxidka qofka ah kaafir weeyaan amaa qofka isagu iska sahlanaya maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu qofku la yaabo yihahdo qof aan salaad tukanayn see kaafir loo dhahi karaya laa ilaha illah buu leeyay war ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa cumri dheer intuu siiyo lixdan sano ah weligii lixdankaa sano inuu kufa mooye madax inuusan dhulka dhigin qofkaasi xaggee islaamnimo ka soo galay xaggee islaamnimo ka soo galay maxaa yeelay tiirarka islaamka ee shanta ah ayay ka mid tahay salaadu bacda laa ilaaha ila allah waxa ugu horeeya weeyaan saxaabaduna ridwaan allahi tacaala calayhim shay ka tegitaankiisu gaalnimo ay tahay iskumayna waafaqin ilaa salaada mooyaane waynu arki doonaa xadiidka cabdullahi bni shaqiiq qofkan marka aanan weligiiba lixdanka sane iyo kontonka sane iyo afartanka sane ilaahay uu siiyey madax aanan dhulka dhigin inuu kaafir noqonayo shaki ma lah qofka laakiin salaad ka tega maxaa lagu samaynayaa aimada qeybo ka mida waxay leeyihin waa la xabisaya hadday salaadaasi inta la yidhaahdo tuko uu tukan waayo wakhtigeedii sidaa oga dhammaado waa la dilaya qoorta laga goynaya aimada halaaada ama abu xaniifa raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu le waa la xabisaya waa la hadadaya taa ku xigtaa la fiirinaya saasaa loo dhowrayaa buu leehy laakiin sida saxa waxa weeyaan qof ilaahay caqli siiyo qaangaar ah muslimna ah salaad tukana la yiri oo la xabisay oo la garaaco la handaday oo salaada wakhtigeedii uu ka tegey wax kale ogama tegin ilaa juxuud mooye waa la dilaya ko waa laga siinaya juxuud mooyaane wax kale ogama tegin meesha marka waxaa imanaysa ka waran qofka bii-adan uu ku dhashay islaamnimu maqlayo waa islaamay laa ilaaha ila allah aabbihiisuu ka soo gaaray isagoo laa ilaaha ila allah dhahaya isna waa yidhi weligiina salaad maba yaqaana wax barayna ma leh qofkaasi waa ka gooni weeyaan waa ka gooni weeyaan laakiin inagu dad muslimiinaynu nahay aabbayaasheenii islaamnimo ay nagu dhaleen qofka aanan madaxa dhulka dhigaynin kaafir weeyaan marka alcahdu aladii baynana wa baynahum cahdiga annaga iyaga noo dhexeeyo waa asalaa faman tarakahaa qofka ka taga faqad kafar wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh burayda bn xuseyn baa warinaya jaabir bni cabdillahna waa laga wariyaa saxaabo tiro badan baa warisa xadiidka noocaas oo kale ah nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam man faatathu qofkay ka tagto salaatu lcasri salaada casr qofkay ka tagto faqad xabita ama xabita qofkaasi waa buray camaluhu camalkiisa waa buray qofkay salaada casr ka tagto camalkiisii waa buray maxaa loola jeedaa marka lafdi kale wuxuu ohanaya isaguna صaxiixa qofka ay ka tagta salaada casr fakaأnamaa witira ahlahu wamaalah qofka salaada casr ay ka tagto wuxuu la mid yahay qof reerkiisii iyo caruurtiisii iyo xoolihiisiiba eber laga dhigay culimada markay ka warramayaan imaamu alkhaطaabi raxmat اllahi tacala alayhi kayrkiisa sida xaafid ibn xajarna uu kusoo naqlinaya fatxulbaariga ayaa waxay odhanayaan macnaha loola jeedaa waxay tahay qof bal ka waran adduunyadan iyad ah reerkiisii iyo xoolihiisii oo guriga oga soo tegey musiiba oga dabamartay oo eber bay baxeen qofkaa ka waran dhibaatada qabsatay waa in inta wadaadada loo geeyo oo kitaabu sabr loo akriyo soo ma sabarsiin iyo laysku daya iyo in qalbigiisii la dejiye qofkaasi marka mudduu wuxuu noqonayaa qof qalbigiisu tegsan yahay hadduunan iimaan weyn lahaynna inuu ku dhuftaa dhici karaysa soo ma nacam qofkaa musiibada asiibtay waxaa ka daran qofka salaada casr ay ka tagtay macnihii sidaa weeyaan salaada casr qofkay ka tagtay laakiin qofka hadday halmaan oga tagta ka waran hawl buu ku jiray waaba halmaamayba rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina o akhta'naa buu soo hoosgelaya nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii khandaq sidaasoo kale ayaa ku dhacday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu oranayay calayhi afdal الsalaati wasalaam salaat lwusطa macnaheeda meesha laga qaatay weyaan xadiid cali bn abi aalib wagayrih shagaluuna can salaati اlwusطى salaati اlcasr mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naara saasuu oranayay calayhi salaatu wasalaam way naga mashquuliyeen oo naga hawliyeen salaadii wustada ahayd salaadii casar ilaahay qalbiyadoodi iyo guryahoodi iyo iyaga naf ahaantoodaba naar ha ka buuxiyo nebiga muunan tukanin salawaat اllah wasalaamu aleyh ilaa salaadii maqrib wakhtigeedii soo galay calayhi salaatu wasalaam man faatathu qofkay dhaafto marka asalaatu اlcasri isagoo arkaya oo aan hawlna hayninoo waxba aynan oga tegin oo halmaan oga tegin oo cudurdaar lahayn ayuu iska dib u dhigay waa dib dhigayo waa dib dhigay ilaa salaada wakhtigeediiba ka tegay oo maqribkii ka soo galay faqad xabita marka qofkaasi waa buray camaluhu camalkiisi waa buray camalka buraya muxuu noqonayaa marka ma camal oo dhan baa buraya mise qeyb ka midaa buraysa camalkii oo dhan miyaa buraya mise qeyb ka midaa buraysa waxaa jira haddaba intaa ka hor acmaal dhowr ah oo alle subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay iyo sidoo kale axaadiida rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka la yimaada camalkiisi inuu ku burayo qofka la yimaada camalkiisa inuu ku burayo waxaa ka mid a maala fi suurati اlbaqara markuu rabbi ka warramayay subxaana wa tacaala laa tubطiluu sadaqaatikum maxaa la yihi bilmani wاlأda camaladiina iyo sadaqaadkiina aada horay ola baxdeen ha ku burina yaan lagu burburinin bilmani wاlأda galladaysi iyo sheegasho waa anigii sidaa yeelay waa anigii kan yeelay waa anigii keer yeelay waxaasaan qabtay kanaan ahay maya camalkaagu burinaya ma banaana waxaa la mida maala laa trfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi wla tajharuu lahu bاlqowl kajahri bacdikum libacd an taxbita acmaalakum waantum laa tashcuruun nebiga calayh salaatu wasalaam xayaatadiisii wa bacda mamaatihi sala اllahu alayhi alih wasalamna way noqonaysaa sida culimadu ay ku fasiraan codkiina korha u qaadina codka nebiga alayh salaatu wasalaam nebigu meeluu joogo calayh salaatu wasalaam inuu codkaaga ka kormaro lama ogolo hadday noqon lahayd noloshiisa hadday noqon lahayd markuu dhintay kadibna qabrigiisa alayh salaatu wasalaam ixtiraam buu leeyahay masaajidkiisa ixtiraam ayuu leeyahy inaad codka kor ugu qaado waa mamnuuc maxaa yeele alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala an taxbata acmaalukum antu waa shardiyo weeyaan waxay in ay burto acmaashiina wa antum laa tashcuruun idinkoonan ogeyn buu alla yihi subxaana wa tacala adoon is ogeyn camalkaagi waaba burayba wax laga soo qaadayaba ma leh waxaa la midaba yidhaahdaan culimmadu maala marka la akrinayo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga warkiisii baa la sheegaya calayhi salaatu wasalaam in banaanka lagu buuqo masaajidka sida caadada inoo ah waxay sabab u noqonaysaa an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun iyaduna asbaabaha acmaasha buriyay ka mid tahy ninka saxaabiga ahaa radia allahu tacaala canhu wa ardaah ee jaliilka ahaa ee jahwariya sawdka ahaa aayadahaas macruuf weeyaan tafsiirkooda markaynu soo maraynay wa qaala wuxuu yihi salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga salawaat اllah wasalaamu aleyh xadiidkii jaabir aynu tilmaamayna weeyaan ee صaxiixa ahaa bukha muslim iyo keyrkiisa bay warinayaan wuxuu yihi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna shirki gaalnimadii waxa u dhexeeya waxa weeyaan tarku الsalaa qofkii iyo gaalnimadii waxa u dhexeeya waa tarku الsalaa fiiri nabigu siduu inoogu kala dhigdhigay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh si unan qofna cudurdaar dambe u yeelanin weeyaan bayna alcabdi addoonkii iyo wa bayna shirki gaalnimadii shirkigii tarku salaat weeyaan waxa u dhexeeyaba salaaddii oo meesha lagaba saaraba salaaddii oo meeshii laga saaro haddii salaaddiiba laga qaadaba khalaas waa isku darsameen weeyaan addoonkii iyo gaalnimadii wa canhu waxaa laga warinaya sala allahu alayh waalih wasalam xadiid fi musnad imaami axmed sunan ibnu maajahna ku sugan sanadkiisu dacfi baa ku jira maxaa yeelay waa min riwaayati makxuul can abi dar makxuulna waa makxuul ashaami ninkii la oran jiray saddex ninoo saxaabada ka mid unbuu wax ka maqlay wax ka badan waxba kama maqlin abi dar oo xadiidkan uu ka warinayo waa shaami weeyaan abi darna aftirkiisu abi dar alkhifaari cafwan abi dar alkhifaari waa madiinu ku dugan yahay hareeraheeda rabada meel la yihahda isaga iyo cabdullahi bni mascuud ku dugan yihiin cabdullahi bni mascuud iyo isaguba rabaday ku dugan yihiin meel la yidhaahdo ama abidarda radi allahu tacaala canhu ardaah abidardaa ayaa wuxuu ku dugan yahay sham dimishq buu ku dugan yahay ama abi dar alkhifaari jundub bnu junaada wuxuu ku dugan yahay meesha la yihahdo rabada ee madiine duleedkeeda ah afartan kilomitr baan filayaa inay u jirto madiina halkaasuu ku dugan yahay marka makxuul oo shaami ah abi dar oo ree rabada ah inuu wax ka maqlo suurtagal maaha maxaa yeele saddex qof oo saxaabada ka mid ahba la sheegaba inuu wax ka maqlayba waxaa fareeya ma laha wa canhu waxaa laga warinayaa qaala inuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man tara lakiin xadiidka matnigiisu duruq kaluu kusoo arooraa sidaa darteeda sheekh cabdulqadir arnaud raxmat ullahi tacaala calayh uu u oranayaa xadiidku xasan weeyaan wa canhu waxaa laga warinaya sala allahu alayh waalih wasalam qaala inuu yihi man taraka asalaata mutacamidan qofka salaada ka taga ulakac oga taga qofka salaada si ulakaca oga taga faqad beri'at way ka beri noqotay minhu isaga xaggiisu dimat allah ilahay magantiisa subxaana wa tacaala qofkaasi magantii alla waa ka baxay weeyaan qofka salaada ka taga magantii alla waa ka baxay magantii alla waa ka baxay ka waran qof cadaawo badan lahaa qof cadow badan lahaa isla markaana qof xoog badan oo awood badan magantiisa ku jiray aan la taaban karayni maalintii dambe ninkii magantiisa uu ku jiray ayuuba gardaraystayba tartiib buu ku yidhi adigii sidan ahaayeen magantayda ku jiray miyaa sidan ii galay haddaba magantayda ka bax war qofkii rabow iska celi tabardariyo taagdarina waa u dhashtay qof walba markaa waa soo hujuumayaa sow maaha waa la dilayaa sow maaha haddaba insaanku adaa acdaa badan buu leeyahay waxa ugu horeeya waa ibliis lacanahu اllah ina الshayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa inama yadcuu xizbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir cadowga labaad waa shahawaadkii iyo shahwada iyo nafti intuba acdaa bay inoo yihiin acdaada ayaga ahna qofka waxa ka celin karaya e ka hor istaagi karaya waa ilaahay dimadiisa inuu ku jiro inuu ilaahay u cararayo mar walbaba taa weeyaan nasirta nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba hadduu wax ku faraxsan yahay hadday shay murogelayaba uu salaada ugu degdegayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh man taraka qofka ka taga asalaata mutacamidan si ula kaca macnaha meesha maxaa ku baxaya hayr mutacamid oo waa maxay hayr mutacamidkii waxaa noqonaya qofkani waa ilmo yaro qaangaar ma aha qofkani waaba waalan yahay waa qof maskaxdiisu tagsan tahay qofkan waaba halmaansan yahayba waa halmaansan yahay qofkaasi kuma jiro qofkani waa hurdaa oo saacad ka kicinaysa iyo qof ka kicinaya toona ma lahaba hurdaa la tagtay mar allaala markuu soo kaco ama uu xusuusto salaadii inuu tukadaa looga baahan yahay ama la xusuusiyo laakiin qofkii ka waran dad buu ku dhex jiraa salaadiina waktigeedii waa sii tegayaa ma layska dhaafi karaya waa hurda cudurdaar sharciyuu leeya maya waa in laga kiciyo waajibku waa in loo kiciyo qofka salaada waajibkaa haddii la kiciyana isna waa inuu kaco weeyaan oo tukado weeyaan laakiin inuu isku sii dhejiyo salaaddii sidaa ay kaga tagto maya markaasi mutacamidku soo hosgelayaa ilaa sheekh cabdilcaziiz bin baaz raxmat ullahi tacaala caleyh fatwadiisii macruufka ahayd wuxuu odhanayaa qofka saacad intuu ku buuxsaday maalan ama laga kiciyey sidaa isagoo arkaya marka saacaddii buu damiyey isagoo ogsoon salaadda waktigeedii in la joogu saacaddii damiyey ama waa laga kiciyo hebel saacadii salaada la marayaaye kac dhinaca kalu isu rogo hurdadii baa la tagtay si kasii ola kaca ooga tegay qofkaasi kaafirnimu ku dhacayaa buu leeyay kaafirnimu ku dhacaya raxmat ullahi tacaala caleyh man taraka salaata qofkii salaada ka taga mutacamidan si ola kaca oga taga faqad beri'at qofkaasi way ka beri noqotay minhu xaggiisu dimat allah dimat llahi ilahay dimadiisa iyo magantiisa qaalahu sidaa waxaa yihi makxuulu can abi darin buu ka warinaya jindub bna junaada walam yadkurhu muna uunan sheegin walam yudriku mana uusan haleelin dheh wa can cumara waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canh cumar bna khaaab weyaan waa aakhir xayaati marka dhaawaca uu ahaa cumar in isagoo salaad tukanaya mindidii lagu dhuftay markii lagu dhuftay oo dhiigi uu qulqulay ayuu cumar miyir doorsoomay salaatuleyl bay ahaydoo salaadii subax waktigeedii baa kasii tegayay dadkii waxaa la yihi amiir muminiin sala sala sala qof walbaba inuu ka kiciyo oo bal xoogaa intuu baraarugo salaadda uu tukado saasaa la jeclaystay cabdullahi bn cabaas baa wuxu yihi war salaadda wuxuu ka jecel yahay cumar ma lehe salaad ku dhah asala sala baa lagu yihi ya amiir almuminiin cumar waa miy indhuhu kala qaaday wuxuu salaad ka jecel yahay male waa la yaqaanaa radi allahu tacaala canhu ardaa asala asala markii lagu yihi cumar indhuhu kala qaaday radi allahu tacaala canhu ardaa markaasuu wuxuu yihi ama inahu laa xada liaxadi fi lislaami adaaca salaa ama inahu war hoy shaniya laa xad nasiib kuma laha fi lislaam islaamka wax nasiib uu ku leeyahay maba jirtaba wax nasiib ah uu ku leeyahay islaamka iyo waxa uu qori ugu dhacay islaamka maba jiraba qof adaaca salaa qof salaada dayacay islaamka nasiib uu ku leeyahay maba jirtaba qofkaasi wa qaala ibraahim marka sidaasuu yihi cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardah waana saxiix weeyaan oo sanadkiisu sax weeyaan cabdirazaaq baa warinaya imaam malikna muwaaiisu ku warinaya cabdiraaqna musanafkiisa muxamed ibn nasrin almarwasina kitaabkiisa tacdiimu qadr الsalaa sanadkiisuna sax weeyaan ibrahim الnakhaci ninkii la ohan jiray ibrahim ibn yaziid weeyaan ibn qays ibn اlswad abu cimran alkufi faqiiha ahaa ayaa wuxuu yihi raxmat اllahi tacala calayh ibrahim waa taabiciinta weeyaan oo min sikaar taabiciin taabiciinta waaweyn bu wax ka wariya ibrahim الnakhaci ayaa wuxuu yihi ama man taraka الsalaaةa faqad kafar man taraka الsalaa qofka salaada ka taga isagoo arkaya waktigeedii ay dhaafto ulakac iyo qasad oola taga si oga taga sidaa ama salaadaba bilkuliya ka taga faqad kafara kaasi waa gaaloobay qaala ayub wuxuu yihi ayub sakhtiyaani ninkii la ohan jiray weeyaan milu dalik hadalkaas oo kale isaguna ayub sakhtiyaanina hadalkaas oo kale ayuu yihi imam ibn cabdilbar waa tamhiidkiisa ku warinaya mxamed bn nasr marwasina tacdiimu qadr الsalaa ayuu ku warinaya warawa اljurayriyu ninkii jurayri la oran jiray saciid ibn iyaas baa la yihahdaa aljurayri abu mascuud albasri iqa weeyaan laakiin waxaa la yihahdaa intuusan dhimanin ka hor saddex sano ayuu ikhtilaad ku dhacay isku dhex darsamay saciid ibn iyaas aljurayri ayaa wuxuu ka warinayaa ariiq tiro badanna waa looga wariyaya keligii ma ayaa wuxuu ka warinaya cabdullah ibn shaqiiq ninkii la oran jiray taabiciga ahaa waa taabici jaliil ah weeyaan dabaqada saddexaad ee taabiciinta marka la tirinayo raggii odayaasha ah qaybo ka mid uu kala kulmay saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin raggii odayaasha ahaa ee saxaabadu la kulmay qaybo ka mid ah cumar bn khaaab iyo wixii ka dambeeyey ayuu la kulmay marka halkan wuxuu noo sheegaya uu leeyahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardah qaala wuxuu yihi abu hurayra kaana asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa asxaabu muxamedi salى اllahu alayh ali wasalam asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam labada lafdiba waa lagu wariyaa asxaabta rasuulku waxay ahaayeen salawaatu اllah wasalaamu alayh laa yarawna kuwa aanan u arkaynin shay-an shay kuwa aanan u arkaynin min alacmaali ka mid ah acmaasha acmaasha shay ka mida kuwa aanan u arkaynin tarkuhu ka tegitaankiisa kufrun gaalnimo ayra salaati salaada mooyaane shay ka tegitaankiisa ay gaalnimo u arkayeen ma jiro waxaanan salaada ka ahayn akhrajahu hadalkaana waxaa soo warinaya alxaakim fi lmustadrik buu ku warinaya wa akhrajahu tirmidiyuna waa wariyey duuna dikri abi hurayra isagoo cabdullahi bn shaqiiq qowlkiisa uu yahay buu warinaya labada dariiqba sax weeyaan wa qaala ibna xasm abu muxamed caliy weeyaan ibna xasm ninkii la ohan jiray ayaa wuxuu yihi laa damb dembi ma jiro qofka uu galo bacda shirki gaalnimadii weyneed ka sokaysa shirkigii weeyaan ilaahay wax lala wadaajinayay wax ka sokeeya ma jiro oo acdamu ka weynan badan min tarki salaa salaada oo laga tago xataa yakhruja waqtaha ilaa waqtigeedu ka baxo wa qatlu muminin bigayri xaqin wa qatlu muminin mumin oo la dilaa ku xiga bigayri xaqin lagu dilo qof mumin ah oo xaq waxaanan ahayn bigayri xaq lagu dilo taasaa ku xigta shirkiga wax ku xiga waxa weeyaan salaada oo laga tago dembi ka weynan badan maba jiraba salaada oo laga tago waxa saddexeeya wuxuu yahay qof mumin oo xaqdarre loo dilo warawa hamaam ibnu munabah hamaam ninkii la oran jiray hamaam ibnu yaxya baa la yihaahdaa abu cabdallah abu bakrna waa la yihaahdaa waa reer basre weeyaan waa hiqa weeyaan ardaydii waxa weeyaan qataada ibna dacaam asaduusi qaala amba'anaa naba'naa waxaa noo waramay buu yidhi ama amba'ana qtaada bna dacaama saduusi ninkii la ohan jiray can اlxasan can xurayf bna qabisa qaala xadaanii abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkan laba taabici baa ku jira qataada bna dacaama saduusi waa taabici weeyaan xasan albasrina waa taabici weeyaan labaduba waa waa ree basre weyaan hamaamna waa ree basre weeyaan xurayf ibna qabisa ayay ka warinayaano saxaabi ah an abi xadaanii abu hurayra buu leeyahay waa saxaabi saxaabi kale ka warinaya isaguna radi lahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh alih wasalam rasuulka alle wuxuu yihi awalu maa waxa ugu horeeya oo yuxaasabu bihi اlcabdu addoonka loo xisaabinayo yowma alqiyaamati waxa weeyaan min camalihi camalkiisa xaggeeda waxa ugu horeeya loo xisaabinayo asalaa wey salaatuhu weeyaan qofka marka la maraya acmaashi waxa ugu horeeya miisaanka loo saaro waa salaada marka la maraya khalqiga dhexdoodana waxaynu niri waxa ugu horeeya miisaanka la saaro maxay tahay marka iyaga dhexdooda ilahay u kala garnaqayo waa dhiigaga weeyaan dhiigaga ugu horeeya waxa kalena waa salaada weeyaan fain salaxad hadday salaadii hagaagto faqad aflaxa qofkaasi waa liibaanay waanjaxa waana waa nabadgalay weeyaan wain fasadad hadday salaadii fasahaado oo ay dhamaystirmi weyso weeyaan salaaddii waajibka ahayd salaaddii sunada ahayd baa rabbi leeyahay bal ha lagu buuxiyo hadday wax u tari weyso faqad khaaba waa hoogay wa khasira waana khasaaray xasanahu tirmidiyu xadiidkuna xasan weeyaan imaamu tirmidi siduu ohanaya nisa abu daawuud kulli waa warinayaan xadiidku saxiix weeyaan majmuuc turuqihi marka la fiiriyo waqcan wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu arda canhuma waardaah wuxuu rasuulka ka warinaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh inuu yidhi umirtu waxaa la ifaray an uqaatila annaas dadka inaan la diriro xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo inuusan jirin alle mooyaane wa ana muxamadan muxamedna inuu yahay rasuulu llahi rasuulka alleh wa yuqiimu ay ka ogaan asalaa salaadda ay ka ogaan ir haddaba rasuulku wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxa lay faray rasuulka cidda wax faraysa waa tuma cid kale miyaa jirta maya waa rabulciza jala wacala ayaa faraya wuxuu leeyahay wuxuu rabbi ifaraya an uqaatila annaas dadka inaan la diriro qoorta inaan ka gooyo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo inuusan jirin alle mooyaane wa ana muxamadanna rasuulu llahi inuu yahay wayuqiimu ay ogaan asalaa wayu'tuu ay bixiyaan azakaa zakadii xaqa ahaydna ay bixiyaan way inoogu xigaa baabka inoogu xiga weeyaan zakadiina faidaa facaluu dalik hadday intaa la yimaadaan casamuu waa iga dhowreen minii aniga dimaa'uhum dhiigagoodii iyo wa amwaaluhum xoolahoodiiba ilaa bixaqi lislaam mooyaane oo maxay tahay hadduu qofku dilo waa loo dilaya qisaas weeyaan taayada wixii qisaasa waa xaqa islaamka uu ku leeyahay wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allahi tacaala bay ahaatay muttafaqun calayh وعن أبي سعيد وa لga wrinaya أبي سعيد الkdري wya سعد بن مالك بن سنان ninkii lo ohan jiray رضي الله تعالى عنه أرضاه reer أنصاr weyaan صaabadii صaxaabi جليل weyaan waa min شhباب الصحاaبة رضوان اللhi تعالى عليهم أجمعين bal reer أنصاaرeed أkhyaartoodu ka mid ahaa أنa رaجuلا raggii شhabaabta akhyaarta ahaa weyaan dhalinyaradii akhyaarta ahayd ee صaxaabada رضوان اللhi تعالى عليهم أجمعين أنa رaجuلا nin ayaa qاala wuxuu yihi ya رasuul الله rasuulka allow اتaqi اللah ilahay ka cabso wax isqabta maha laba eray oo isqabta maaha rasuulkii allow ilaahay ka cabso ninku nin aan wanaagsanayn oo nifaaq lagu tuhmayu ahaa nin aan wanaagsanayn oo munaafiqnimo ay ku jirtuu ahaa wax isqaban karaana maaha rasuulkii allow ilaahay ka cabso oo alla ka cabsigaba yaa ku bara adigu sidaadaba xaggey kaaga timid alla ka cabsigu ma hooyadaa baa ku bartay mise aabbaha baa ku baray maya maya aabeen iyo hooyooyinkeen waxayna bareen ma laha waxaana baray waa bacd allahi caza wajal waa rasuulka waxaana soo gaarsiiyey diintan alleh sidaa darteeda waa nooga xaq badan yahay aabihii hooyadiina dhalay walidaalika saxaabada waxaan arkaynaa jacaylkii nebiga u qabaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayay waxay leeyihiin biabi anta wa ummi aabbahay hooyaday mid lagu furtaa tahay rasuulka allo aabbahay hooyaday mid lagu furtaa tahay hadday aabbihii iyo hooyadii halkan istaagaan oo isku dayaan rasuulka inay ka soka maraan qoortay ka jarayaan ilaa rasuulka ay gaaraan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi wاlyowm اlآkhir yuwaduuna man xaad allah warasuulah anagu laakiin fiqitorki kama janno tago yaa rasuul allah itaqi اllah buu ku yidhi ninkana nin aan wanaagsanayn buu ahaa aakhirka dambena wuxuu ku dhiman doonaa dariiqan ficnayn dariiqa islaamka dariiqan ahayn buu ku dhiman doonaa sida rasuulku sii sheegay salawat اllah waslamu aleyh wa ficlanna sidii bay noqotay qolooyinkii cali la dagaalamay ee gaalnimada ku dhacay buuna ahaa jannada ilahayna ma gelayo subxaana wa tacaala isaga iyo intii raacdayba fitna iyo imtixaan buuna ahaa bal dhowr hadda ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yihi ya rasuul allah itaqi llah ilaahay ka cabso qiso dheer buu ahaa xadiidku qiso dheer buu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslimba way warinayaan ilaahay ka cabso ayuu ku yidhi rasuulkaa marka wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi waylak war hoogaaga eh alastu miyaanan ahayn axaqu mid ugu mudan ahlu lard ahlilardi dhulka dadka jooga mid ugu mudan miyaanan ahayn an attaqi illaah mid ilaahay ka cabsada mid ugu mudan miyaanan ahayn inta dhulkan joogta ilaahay subxaanahu watacaala in laga cabsado miyaanan ugu mudnayn anigu sidaasuu yihi rasuulka alayh isalaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi khaalid bn lwaliid meesha taagnaa rasuulka alayh salaatu wasalaam in la aflagaadeeyo oo sidaa lagu yiraahdo wax la fiirsan kara ma aha saxaabaduna waxay dhowran karaan ma aha waa laga qabanaya ninka sidaa rasuulka ku yihi calayhi salaatu wasalaam markiiba seef bay ola baxeen faqaala khaalid bn اlwaliid oo sayfullahi اlmasluul ahaa meeshana taagnaa ayaa wuxuu yidhi alaa adribu cunuqah ya rasuul allah alaa adrib miyaanan garaacin cunuqahu qowrtiisa seeftasow kuma garaaco ya rasuul allah rasuulka allow idda mar un amar isii buu leeyahay lanna qofkan waa nin muslim ah laa ilaaha ila allah yidhi rasuulka raacay salawaat اllahi wasalaamu calayh khaladkanuuse ku dhacay khaladkanna waa wax dhiiggiisa in la daadiyo mudan weeyaan ee rasuulka allow amar isii aan dhiiggiisa daadiyo aan dhiiggiisa daadiyo rasuulka calayh salaatu wasalaam buu ka galay godob soo ma rasuulku waa dhaafi karaa xaqiisa intuu nool yahay amaa fii yowmina haada maya qofkii rasuulka godob ka gala eed ka gala in la dilo weeyaan toobadiisu sida raajixa in la dilo weeya toobadiisa shekh islam ibna taymiyana uu ku sheegayo kitaabkiisa asarim kitaabkiisa asayf اlmasluul calى shatim الrasuul ugu magac daray faqaala khaalid bn waliid ba wuxuu yidhi alaa adribu cunuqahu ya rasuul allah rasuulka allow qowrtiisa sowma garaaco faqaala wuxuu yihi rasuulku laa maya cudurdaar muxuu oga dhigay rasuulka alayh الsalatu asalaam lacalahu an yakuna yusali dhiiggiisa in la daadiyo waaba bannaan yahayba kani lacalahu laakiinse waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay yusali mid tukanaya waxaa dhiiggiisa aan loo daadinaynin inuu tukanaya la arkaya naga dhaafa buu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalam mutafaq calayh wrawa اimaamu axmed waa wariyey darami iyo cabd bn xumaydna waa wariyaan musnadkooda lakiin sanadkan xadiidkan dacfi baa ku jira xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira ciise bn hilaal ninka la yidhaahdo ayaa ku jira ninkaasina waa daciif weeyaan waxa uu wariyey imaamu axmed bn xambal fi musnadihi min xadiidi cabdilahi bn camr bn اlcaas can الnabiyi slى اllahu عalayh walih waslm anahu qaala inuu yihi nebigu man lam yuxaafid calى الsalaaة qofka salaada aanan xifdinin sidaa darteed xadiidkan isagaa culimadu waa isku khilaafeen sixadiisa xasannimadiisa iyo dacfigiisa qaybo ka mida waxay leyihin xadiidku xasan weeyaan bimajmuuci turuqihi marka la fiiriyo lakiin sida saxa raajixa ah ciise bna hilaal ayaa ku jira nin la yidhaahdo aanan hiqana ahayn sida saxiixa ah ama sheekh naasir meelaha qaarkood waa ku xasaninayey laa adri inuu ka laabtay iyo in kale anahu qaala nabigu inuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu alayh man lam yuxaafid calى الsalaa qofka aanan salaada xifdinin lam takun lahu u noqon mayso qofkaasi nuuran nuur u noqon mayso walaa burhaanan xujana u noqon mayso walaa najaatan nabadgelyana u noqon mayso qofka aanan salaada xifdinin hadday noqon lahayd sifadii hay-adkii sifadii loo tukanayay iyo weysadeedii iyo wakhtigeediiyo wuxuu dhan qofka aanan xifdin u noqon mayso nuur u noqon mayso burhaan iyo xujo ilaahay agti nabadgelyana u noqon mayso maxaa yeele salaaddu intuba way tahay xadiid fi saxiixi muslim ah ayuu nebigu wuxuu ku oranayey salawaatu اllahi wasalaamu alayh wsalaatu burha wsalaatu nuur salaaddu waa nuur weeyaan maxaa yeele allah qur-aanka inoogu sheegay subxana wa tacala wman lam yajcal illahu lahu nuur fama lahu min nuur alla wuxuu ku yihi subxaana wa tacala yascى nuuruhum bayna aydiihim wabiaymaanihim qolooyinka mu'miniinta nuurkooda horay iyo midigtaba ka soconayo alla yihi subxaana wa tacaala oo waddada siraadka markay marayaan nuurkaasaa u iftiimaya jahanama mugdigeeda inan siraadku waa jahanamo dushii weeyaan jahanamo dusheedu ahaaday mugdiga weeyaanna jahanamo sida la garanayo mugdigaa waxaa ugu iftiimaya waa salaadoodii weeyaan markaasay munaafiqiinta iyo kuwii gaalada ahaa waxay leeyihiin unduruuna nakhtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura kan kula kala qaato maaha kala dhimbil qaate eh waa salaad weeyaan waxni dunidii u laabta oo soo tukada macnuhu saas weeyaan lam takun u noqon mayso lahu nuura nuur u noqon mayso walaa burhaanan xujana u noqon mayso walaa najaatan nabadgelyana u noqon mayso cahdi iyo mihaaqna ilahay agti uma yaalo wa kaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana qofkaasi wuxuu ahaanaya maca qaaruun yaa lala cadaabaya qofka aanan tukanaynin waxa lala cadaabaya hadba waxay oga tagtay qolaa waxay oga tagtaa tijaariya wixii la mid a xoolahooda intay tirinayaan oo tijaaro ku mashquulsan yihiin salaadiiba waa dayacayaan qolo kale waxay oga tegeysaa waxay tahay madaxnimo iyo wixii la mid a qole waxay oga tegeysaa wasiirnimo iyo intaas hawlo loo dhiibtay iyo wixii la mid qolo walbaba waxay oga tagtay qolaa waxay oga tegeysaa kaaba qabiilnimo iyo oday reereed iyo beeleed inuu yahay qolo walba waxay oga tagtay un baa lala cadaabaya marka wa kaana yowma alqiyaamati wuxuu ahaanayaa maca qaaruun oo qaaruun muxuu ahaa ina qaaruuna maxay ahayd aayadii fi suurati اlqasas ina qaaruuna kana min qowmi muusa fabaqa calayhim alle ilaa uu yihi waaataynahu min alkunuuzi ma ina mafaatixahu latanua bilcusba uli lquwa nin maalqabeen u ahaa taajir ah qofkii haddaba oga tagtay isagaa lala cadaabaya marka waa fircawn fircawn muxuu ahaa nin boqornimo sheegtay oo yihi alaysa lii mulku misra wahadihi اlanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun ilaa ilahnimo uu ka sheegtayba wa hamaan muxuu ahaa isaguna yaa hamaan bnu lii maxay ahayd sarxa cala tiini sarxa wuxuu ahaa gacan yarihii fircawn buu ahaa maamulkiisa iyo hawlihiisa iyo isagu oday yani uga ahaa maamulka marka qofkii ay sidaa uga tagtayna isagaa lala cadaabaya wa ubay bna khalafna muxuu ahaa oday qureysheed buu ahaa oday kaaba qabiil aho qureysheed buu ahaa qofkii marka ay sidaa uga tagtayna isagaa lala cadaabaya laysa isnaaduhu bidak imaamu dahabi wuxuu yihi raxmat اllahi tacala aleyh laysa isnaadu xadiidkan sanadkiisu ma aha bidaka sidaa ma sii ahaa wahadihi nusuusu sheekhu wuxuu yihi nusuustan oo dhan tushciru waxay ina dareensiinaysaa bikufri taariki salaa qofka salaada ka tega inuu gaal yahay nusuusta weliba way yar tahay aad bay u tiro badan tahay nusuusta ina tusinaysa wax la koobi karaya maaha walidalika imaamu moxamed nasr marwasi raxmat اllahi tacaala caleyh kitaab aad u weyn oo laba mujalad ah ayuu ku soo qoray ugu magac daray tacdiimu qadri الsalaa culimada islaamkuna kitaabu الsalaa maa min kitaab ila kitaabu salaad baad arkaysa ay kaga hadlayaan salaada iyo cadamadeeda iyo weynankeeda oo laga yaabo axaadiista aad kitaabkan ku aragtay inaadan kitaabka kale ku arkin axkaamta aad kitaabkan ku aragtay kitaabka kale inaadan ku arkin baa laga yaaba taasi wax kale ma aha ilaa salaada weynankeeda ayay ina tusinaysaa wa hadihi nusuusu nusuustan oo idili tushciru waxay ina dareensiinaysaa bikufri taariki الsalaa qofka salaada ka tegay gaalnimadiisay ina dareensiinaysaa wqad qaala الnabiyu salى اllahu alayh alih waslm nebiga alle wuxuu yihi limucaadin uu ku yihi mucaad ibnu jabal weyaan xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen markuu dirayay nebigu alayh الsalaatu wasalam mucaad wuxuu ahaa nin caalim ah oo culimmada saxaabada ka mid ah sida nebiguba sheegay salawaat اllah wasalaamu alayh dadka culimmada ayuuna nebigu dirayey oo iyagaa baxayey lakiin qof tabliiq aadayo jaahila lama sheegin ilaa shay bidca inuu yahay mooye nebigu calayh الsalaatu wasalaam mucaad bna jabal buu yihi yeman u diray wuxuu raaciyey nin la yihahda abi musa alashcari isaguna min culamaai الصaxaaba ka mid aha qura'doodii ahaa waxaa iyaga ka horeeyey oo uu nebigu diray calayh الsalatu wasalaam waxay ahayd laba nin buu diray caliy bni abi aalib iyo khaalid bni waliid buu diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam labadaasuu diray iyaguna nebigu alayh الsalaatu wasalaam qof walba markuu dirayo axkaamtuu berayey salawaat اllah wasalaamu aleyh mucaad bna jabal bu wuxuu ku yihi markuu dirayay nebigu alayh الsalaatu wasalaam maa min cabdin ma jiro qof adoon ma jiro yashhadu qiraya an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh qof qiraya ma jiro ilaa hadduu jiro xaramahu llah ilahay waa ka xaraam yeelaa calى الnaar naarta ilahay waa ka xaraam yeelaa uma muxuu nebigu ku yihi alayh الsalaatu wasalaam bar oo u sheeg inuu ilahay salaad ku waajib yeelo qofka sidaa yihaahdo salaad baa waajib ku noqonaysa markiiba salaada ugu horeysa qofka hadduu hadda soo islaamo salaada inoogu horeysa maqrib waa laga rabaa famuahiru salaati sheekhu wuxuu yihi qofka salaada dibdhiga can waktihaa waktigeedii dib uga dhiga maalan salaadii casr buunan tukan ilaa saacadaha laga soo gaaray wixii ka dambeeyey maalan waktigii maqribka soo dhowaaday buunan tukanin famuahiru salaati salaada qofka dib u dhigaya can waktihaa dib uga dhigaya saaxibu kabiiratin weeyaan kabiiru ku dhacay wa taarikuhaa qofka ka tegaya kuliyanna salaada waktigeeda ilaa uu ka baxo acni waxaan oola jeedaa asalaati alwaaxida salaad keliyuu dib u dhigay salaadii casar buunan tukanin isagoo arkaya ilaa maqribkii soo galay kaman zanaa wuxuu la mid yahay qof zinaystay wa saraqa waxxaday lianna maxaa yeelay tarku kulli salaatin aw tafwiituhaa kabiira salaad walba oo qofkii ka tagta ama iyadii oo uu dib u dhigo kabiira weeyaan fain facala dalika maraat hadday taasi soo laalaabato kaana min ahli اlkabaa'ir dadka dembiyada waaweyn ku dhacay buu noqonayaa ilaa an yatuuba inuu ka toobad keeno mooye fain laazam hadday caado u noqoto marka tarku salaati salaada inuu kaba tagaba casar buunan tukanaynin waa iska tukanaya maqribkii cishe ma tukanayo salaaddii subax ma tukanayo sidaasoo kale fa huwa min alkhsariina alashqiya almujrimiin fa huwa kaasi min alkhsariin kuwa khasaaray weeyaan alashqiya dhur daraystay ee khayr darri la kulmay almujrimiina weliba mujrimiinta ah weeyaan cinda allahi caza wajal kuwa mujrimiinta ah weeyaan amaa qofku hadduu laakiin biiah sidan oo kale islaam baa tahaa lagu yiri mana yaqaano xataa islaamnimadiiyo laa ilaha illa macnaheeduna garanin way jirtaa dad islaam sheeganaya laakiin aanan wax uga hooseeya aynan jirin dadka iyagaa ma anfacaysaa laa ilaha illa allahda ma anfacaysaa laa shaka waa anfacaysaa xadiiu muaad xadiiu xudayfa bn اlyamaan ee nebigu inoogu sheegay salawaatu اllahi wasalaamu alayh min ashraat saaca waxaa ka mida inay iman doonto wakti buu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam ay imanayaan dad aanan garanaynin salaad iyo siyaam iyo zake iyo waxba aanan garanaynin waxay leeyihiin ay ku dhegan yihiin kelimada laa ilaaha ila اllah kelimadaasi ay ku dhegan yihin o isu dardaarmayaan aabbayaasheedana anu ka soo gaarnay bay leeyihiin nin la yihahdo silat bn zafar oo tilmiid u ahaa xudayfa bn اlyamaan ayaa wuxuu yihi maxay u taraysaa taa keligeed waxba ay ka badbaadinaysa ma laha xudayfa wuxuu yihi way badbaadinaysaa caamur maxaa yeelay intaasayba islaamnimadoo ka haystaanba wax kaloo haystaanba ma lahaba qofka marka sidaas ah way badbaadinaysaa insha allah laakiin qofka kale maya ma badbaadayo naar buuna gelayaa amaa ma laga soo saaraya mise laga soo saari maayo mas'alo kale weeyaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam